kulankan dhexmaray wasaaradda ganacsiga maamulka kaatum iyo ganacsatada deegaanka iyo weli baarlaanka bandhigay qorshayaalkii wasaaradda dejidii oo ku mid ayin horumarinta ganacsiga deegaanka iyo biyowga shartiyada ganacsiga wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maalgashiga maamulka s c kaatuma daahir cabdirasaaq iyo weliba usa warbiyay kulanka wasaaradda iyo ganacsatada maamulka usoona ballan qaaday inay sii doonaan ganacsatada walwalba iyo ambaahin si loo horumariyo ganacsiga deegaanka waxaan runtii ugu talagalnay kulankan inuu noqdo markaa kulan guud oo ganacsatado dhan ay ka soo qayb gasho ay isugu timaado oo bal aynu isku baranno wasaaradihii iyo ganacsatadii ama guud ahaan shacabka wada shaqayntoodii ay halkaa markaa ka bilaabmato waayo waxaanu rabnaa maamulkii waa inuu u shaqeeyaa shacabkii shacabku waa inay dareemaan maamulku inuu shaqaynayo inay la xisaabtami karayaan wixii baahiyaha ganacsi ay ugu iman karayaan wax ka weydiin karayaan marka muddadii hore haddaanu la daalaadhacay war bal xafiisya samaysta oo meel laydinku yimaado bal ha la sameeyo oo ha lagu sameeyo arrintaa isku tashiga ah waxaan rajaynayaa hadda wasaarado badan oo xafiisyadooda ku shaqeeya oo aad ugu iman kartaan oo wixii idinka soo gala aad ka dhammaysan kartaan baa jira ha la yimaado ganacsatada waa uga mahad celinayaa runtii inay lafdhabar u yihiin maamulka waayo waxyaabo badan oo soo istaagay iyaga ayaa markaa ahaa kuwa ee dhaqaajinayay hadda ka hor wasaaradda ganacsiga kulan dhacay ciidanka jiidda waa ugu deeqeen boqol halaad oo uga mahad celinaynaa xagga ammaanka inay iyaga laftooda ka qayb qaadanayaanoo arrin muhiima hadda ay gacanta ku hayaan oo ah gawaari dhowr iyo toban inay keeni doonaan taana waxaan rajaynayaa amnigaa hadda soo noqnoqday ee aad tirahdeen ha la xooj si maalgashigii iyo noloshii iyo dadkii bannaanka ka imanayaba ay u soo dhiiradaan taasina wax weyn ayay ka tari doontaa dhanka maamulka inaannu diyaar u nahay inaannu idinkala shaqayno guud ahaan arrimaha ganacsiga wax laale wixii aad markaa uga baahataan wasaaradduna ay idiin diyaar tahay shatiyadii waa la bilaabay bixintoodii iyadoo markaa gareydhadii oo qiimayn lagu sameeyey markaa kambaniyada gareyd walba awooddiisa wax u dhigma in laga qaadayo waxaa kaloo iyana markaa ay muhiim tahay si daah furan sida maamullada uun deegaanka soomaaliyeed ka jira inaanay inaanu idinku adeegno oo ah inaanay dhicin haba yaraatee wax leex hanti ummadeed maamulka s c kaatum oo dhowaan dowladda soomaaliya aqoonsatay maamulka meelgaaraya dadaalanka jara sidii markaasi adeegyada bulshada horumaranka sameeyey lahaayeen